cilmi-baarista oo ay samaynayaan hay-adahan meelaha iyo colaadaha ay maaragtay ka dhaco sida soomaaliya oo kaleeto ay muddo dheer ay ka taagneed researchaha ay sameeyaan badanaaba waxa ay noqotaa muxuu ahay mid ay xoga ay dad ay maaragtay markaa warkooda kalsooyin ay kasoo aruuriyaan laakiinse waa run al-shabaab waxa waaye gumaad badan ayay maaragtay shacabka soomaaliyeed u geysatay meel kastoo maaragtay gobolada soomaaliya o dhan ay ka samaysa ama qaraxya ama dilo qorshaysan ha ku sameeyaano ama dad ay beriyahi xukun ay ku xukumeen ay iyaga sababtoo ah waxa waaye hal xukun ay qabaan xukunkaas waxay beri waaye ama dhagaxa lagu dilo ama muxuu ahaa si toosa maaragtay u googacaan waa waxyaabaha dhaqamada noocaas ay sameeyaan laakiinse tiro ahaan gumaad xoogla ayay shacabka soomaaliyeed maaragtay ku hayaan waa wax iska cad oo maaragtay loo baahan yahay in shacabka ay ka dhiiriyaan oo ay meel uga soo wada jeestaan in qof gardarro kugu diraayo maaragtay aad madaxaad u rogato maalin kasta maaragtay uu dhibaato u kula soo aado waa arrin maaragtay loo qaateyna in ay maaragtay ay ka tiro badnaadaan maxahay oo ka halaan iyo argagixisada kaleeto caalamiga ah oo adduunyada maaragtay dhibaatada ku haysa ummadaha marka maxaa u suura geliya al-shabaab in ay number intaas la-eg ay gaarto suuragalka horta waxa waaye qaraxyo ayay ka sameynayaan gobolada soomaaliya puntland ha noqoto ama baydhabo ha noqoto ama dagaalada toos tooska ah ee maaragtay boqol iyo bay iyay ka sameynayaan ama gado iyo haddii lagu daro ciidamadii amisoomay meesha ay maaragtay gumaadka ugu geysteen gaadmaday maaragtay ku laayeen ma laga yaabaa in al-shabaab keliya aanay kordhin laakiin ay dhici karta in boko xaraam laftirkeeda hoos u dhac uu ku yimid maadaama wadaxaajoodyo badan ay dowladda kula jireen laakiin al-shabaab aanay wax wadaxaajooda kula jirin dowladoo kale horta al-shabaab waxa waaye shaksiyaad badan oo iyaga muhiim u ahaa way way way kasoo baxsadeen oo hadda ugu dambe maaha baydhabo sarkaal weyn ayaa kasoo baxsaday oo oo weliba qayb weyn kaga jiro muxuu ahay aqlay kuwaan jabhadaha ay dagaalamo ay jabhadaha ugu yeeraan ama jugta culus waxaana waaye wadaxaajoodka dowladda maxaa way la wadaa waana lala wadayaal laakiin meelaha laleeya waxbay ku dileen kenya kamida weerarada ay dhinaca kenya ka geystaan kamida oo iyaga laftirkooda waayadan soo badanaya dagaalkan oo maaragtay kenya iyo soomaaliya ay ka wadaan shabaabka waxa waa number aad u fara badan oo maaragtay oo dadweynaha ama shacaba weliba shacabka ha u badnaadaan oo maaragtay ay gaadmada iyo maaragtay ku dilayaan inay baaburo qaraxya ay dhigaan numberkaas horta aad ayuu u badan yahay number yar maaha laakiinse haddii isis loo fiiriyo oo ciraaq iyo muxuu ahay syria muxuu ahay ka howlgalayso oo turkiga weerarayso oo meelo kamida yurub maaragtay qaraxyo ka samaynayso ma dhici karta inay al-shabaab ay ka badtaan kuwan ayaa maaragtay halaagooda waaday badan